وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله darsigeeni shaksiyat almar'a almuslima waxaynu ku dhex jirnay baabkii labaad oo ahaa almar'a almuslima maca rabbiha laba dersi baynu ka qaadanay baabkaa saddex qaybood baynu uqaybinay gabadha muslimadda jismigeeda siday u habayn lahayd caqligeeda siday u habayn lahayd iyo ruuxdeeda haddaba caqliga iyo jismiga waynu ka soo hadalnay jirkeeda iyo caqligeeda waan kasoo hadalnay qeybtii ugu dambeysay oo ahayd ruuxda ayaynu ka hadlaynaa caawa sida ay ruuxdeeda nafteeda sida ay u hagaajinayso oo u taskiyeyneyso gabadha muslimaddaa daa'iman caqligeeda iyo maskaxdeeda waa inayna ka bixin sida ay maaragtay nafteeda ugu habayn lahayd oo ugu hagaajin lahayd cibaadada ilaahay inay cibaadada kor ugu qaado oo ay ilaahay caabudo ilaahay dikrigiisa tilaawat alqur'aan kitaabka ilaahay siday u akrin lahayd oo nafteeda ay maaragtay aada iyo aada ugu taskiyeyn lahayd oo uga qaadan lahayd cibarka iyo fawaa'idda iyo wanaagga ku dhex jira kitaabka ilaahay iyada oo wakti siinaysa ee aan ku mashquulaynin adduunyadeeda keliya oo aan ilaaweynin waxa weeye kitaabka ilaahay waa inay ogaataa qof walba oo muslima waa inuu ogaadaa qofka bilow-aadmigaah inuu ka kooban yahay saddexdaa arrimood ana alinsaana mukawanun min jismin wa caqlin wa ruux qofka insaanka bilow-aadmiga saddexdaasuu ka koobmaa haddaba mid walba wuxuu u baahan yahay xaqiisa in la siiyo sida marka aynu marka hore usoo sheegnay oo aynu niri jirka oo jismiga iyo caqligaba waa in aada iyo aada cinaayo loo siiyaa oo loo hawaxeeyaa oo qofku uga soo baxaa xaqiisa ayaa la rabaa ruuxdana in xaqeeda la siiyo oo qofkii uu saddexdaa arrimood tawaasun sameeya marka saddexdaa arrimood markuu qofku isku dheeli tiro oo mid walba uu la yimaado waajibaadkii looga baahnaa ayaa qofka shaksiyadiisii iyo qaymihiisii uu kor u kacayaa amaa haddii saddexdaas aada mid ka mida ilowdid sida dadka qaarkood ay sameeyaan wuxuu moodayaa in adduunka loo keenay inuu waxa weeye keliya jirkiisa iyo jismigiisa iyo waxa weye maaragtay calooshiisa inuu u shaqeeyo shahawaadkiisa adduunyada iska raaco oo uu ilaawo markaa ruuxdiisii iyo wixii anfici lahaa waayo jirkaani jismiga dee beri markii qabriga la geeyo awalba dhoobaa ilaahay ka sameeyey ciiddaa cunaysa way baaba'aysaa jirkaani wuu baaba'aya waxyaalaha nafaqaadka oo ka yimaada waxa weeye dhulka ayuu jismigu ku koraa markuu hadhow ku korana oo cuntadaani daa'iman aynu cunayno waa wax dhulka ka yimid awalna innaga ciiddaa laynaga abuuray jismigii marka nooca ahaa oo ciidda laga abuuray hadhow haddii aad qofkii uu dhinto ciidda la geliya waa baaba'aya laakiin ruuxdii ilaahay ku afuufay waxa weeye iyadu way ka duwantahay cuntada aada cunaysid ruuxda waxba tari mayso waxay u baahan tahay ruuxdu nafaqo kale oo gaar ah waxaana lagu nafaqeeyaa ku-xiraanta ilaahay ruuxdu waxaa nafaqo u ah oo raashin oo dawo u ah inaad ilaahay ku xirtid oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa wixii uu amray aad ay la timaado wixii laga naahiyeen oo ilaahay ka naahiyena aada banaanka ka merisid haddaadan marka labadaas samaynin waayo nafta bilow aadmiga waad aragtay ilaahay kitaabka qur-aankaa saddex meelood ayuu ku sheegay nafta saddex baa loo qeybiyey ruuxdaa laga hadlaya annafsu allawaama wannafsu almudma'ina wannafsu alamaarata bisuu saddexdaa qaybood buu ilaahay u qaybiyey kitaabka qur-aankaa marka uu kaga hadlay nafta bilo-aadmiga waxay leeyihin marka culummadu annafsu almudma'ina yaa ayatuha annafsu almudma'ina naftaa naftaas dimiinaanka lagu tilmaamayo deganaanta iyo xasiloonida waa midda ilaahay subxaana qaadirka ahaa ku xiran oo mutaqiinta dadka mutaqiinta ilaahay ka cabsanaya dariiqii xaq ahaa raacaya wixii ilaahay uu xarimay banaanka ka maraya wuxuu ilaahay subxaana qaadirka ahaa ku waajibiyeyna la imaanaya qofkaas ayaa ruuxdiisa la yidhaahdaa annafsu almudma'ina waxa weeye waa dadka hagaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan nebiyada iyo dadka mu'miniinta saxaabadii sidiiqiinta dadka aad u wanaagsan naftaa nafta ku soo xigta waxa weeye annafsu allawaama waa nafta u ilaahay ku dhaartay oo annafsu allawaama haddaba naftaas canaanta badan alla allawaama ay lown bay ka timid canaanta waa nafta ku canaananaysa daa'iman oo ruuxda ku canaananaysa markaad wax khalada samaysid maxaad u samaysay waxaasoo ilaahay kaaga caroonmaya maxaa waxaan kugu kalifay markaa waxa weeye qofkii ku kalifaysa inuu toobad keeno markuu qofku cibaado ka tago iyo waxyaalihii waajibaadka ahaa canaananaysa odhanaysa maxaad uga tagtay xaqi ilaahay maxaa tafriidka ula timid sow aakhiro lagugu ciqaabi mayo naar miyaadan ka cabsanayn naftaa marka canaanta badan waa dadka mu'miniintaas ay u badan yihiin oo qofk dadkii hore oo mu'miniinta wanaagsanaa oo annafsu almudma'ina ayay ka derajo hooseeyaan laakiin midda halaagsantay waxa weeye annafsu alamaarata bisuu waa nafta qofka xumaanta amraysa keliya waxa weeye wuxuu ka fekerayaa waxa weeye shahwadiisa iyo calooshiisa maxaad cuntaa maxaad ku raaxaysataa keliya unbuu ka fekerayaa ee ka fekeri mayo waxa weeye wixii ilaahigii subxaana qaadirka ahaa ku waajibiyey wixii allihii subxaana qaadirkaa uu ka rabay dariiqii xaqa ahaa waxaasoo dhan agtiisa ma yaalin nafta noocaasa haddaba nafta halaagsantay oo ruuxda halaagsamaysa oo mashaakilku ku dhacayo waa nafta noocaasa haddaba waxaa loo baahan yahay qofka mu'minkaa rag iyo dumarba inuu naftiisa fiiriyo bal saddexdaa nafood naftaadu tee weeye ma naftaas aad iyo aad u qiimaha badan oo waxa weeye derajada sare gaartayda ma naftaas canaanta badan oo waxa weeye daa'iman waxa xun diidaysaba oo iyaduna wanaagsan mise waa naftaa halaagsantay oo waxa weeye maaragtay xumaanta qofka u horseedaysa oo waxa weeye hawadeeda raacday afara'ayta man itakada ilaahu hawaah sida ilahay u yiri oo kale haddaba marka waxaynu u baahan nahay akhawaati fillah in nafta aynu tawaasun ku samayno oo caqligeenna nafteenna jismigeenna aynu saddexdaba tawaasun ku samayno oo daa'iman nafta wixii anfacaya ruuxda wixii ay ku idmiinaanayso dikriga ilaahay baa ka mida alaa bidikri illahi tadma'inu alquluub dikriga ilaahay in la laazimo kitaabka ilaahay qofku inuu qabsado sunnaha nebiga uu qabsado isagoo weliba u qabsanaya sunnaha nebiga iyo kitaabka ilaahay baa sidii salafu saalix ay u qabsadeen ridwaan ullahi calayhim itibaacu salafu saalix aad iyo aad buu muhiim jiddan u yahay in waxa weeye la akriyo siiradoodii in la barto saxaabada mawqifkoodii iyo wax walba oo yimaada mawqifkay ka qaadan jireen say naftooda u tarbiyayn jireen xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu ayay ohan jireen war naftiina xisaabiya inta aan la xisaabin oo aan la gaarin maalin adiga qalan iyo buug lagu qaadanayo oo wixii aad samaysee la xisaabayo hadda adigu isxisaabi oo naftaada fiiri hameen walba waxay leeyihiin culummadu waxaa aad iyo aad u wanaagsan qofku hameen walba marka uu seexanayo inuu wax yar saacad yar uu isweydiiyo daqiiqado naftiisa maanta maxaad qabatay saaka waagu markuu kuu berya waa toostay caawana waxaad usoo dheelmatay firaashkii aad ka toostay maxaad soo qabatay maxaa wanaaga oo aad qabatay wixii wanaaga oo aad qabatay ilaahay ugu xamdina shukru lilah ilaahay ugu shukri oo waxa weeye ilaahgii subxaana qaadirkaa ku waafajiyey waxa weeye ku shukri lain shakartum la aziidanakum si ilaahay kuugu ziyaadiyo ilaahay ku waafajiyo ilaahay ku xamdina wixii xumaana oo kaa dhacay isweydii maanta maxaad ku hadashay ficil xun maxaad samaysay hadal khalada maxaad samaysay waxa weeye markaa ilaahay uga toobadkeen ku islaaxi towbadda marka qofka hameen walba marka uu seexanaya naftiisa waxa weeye hal daqiiqa ama laba daqiiqa ama shan daqiiqa xisaabiya waxa weeye aada iyo aad buu u guulaysanaya waayo sababtu waxa weeye wixii xumaana toobad buu ku islaaxinaya oo markaas ilaahiygi subxaana qaadirka waa ka toobad aqbalaya wixii wanaagana waxa weeye wuu ku shukriyaya allihii subxaana qaadirkaa baa markaa u ziyaadinaya haddaba marka qodobka ugu horeeya oo waxyaalaha nafta aada iyo aad loogu tarbiyeeyo oo taskiyatu nafsi la timaado waxa weeye talzimu alcibaadata wa taskiyata annafs horta marka ugu horeysa cibaadada ilaahay baad laazimaysa rabbigii subxaana qaadirka cibaadadiisa ayaad laasimaysaa haddaad cibaadadii ka soo bixi weydid waa dhibaato wey waayo waad ogtihiin axaadiisa badan oo weliba dumarka nebigu ugu bishaareeyey idaa sallat ilmar'atu khamsaha shanteeda salaadood hadday gabadha muslimadda tukato wa saamat shahrahaa bisheeda ramadaana ay soonto wa xasunat farjahaa farjigeeda ay xumaan ka ilaaliso wa ataacat sawjahaa ninkeeda ay adeecdo qiila laha dkhul iljanna jannada gal ayaa lagu oranayaa min ayi abwaabiha shi'ti albaabkaa doonti jannada ka gal waa arrin aada iyo aad marka u qaymo badan cibaadada marka oo ilaahay la caabudo oo waxa weeye lagu dadaalo cibaadada hadda waxaad ogaataa okhti fillaah allihii subxaana qaadirkaa inuuba kuu abuuray cibaada wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ma uriidu minhu min risqin wama uriidu an yudcimuun bal u fiirso wax kalaba laguma abuurin xasri baa la geliyey allihii subxaana qaadirkaa wuxuu yihi wax kalaba uma abuurin dadka iyo in jinni iyo insiba inay caabudaan mooye haddaba cibaadadii ruuxdaani cibaado ayay u baahan tahay wuxuu leeyahay ibn alqayim raximahu llah ibn alqayim aljawzi tilmiidu sheikh alislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay markuu ruuxda ka hadlayo qofka bilow aamigaa ruuxdu waxaa khuluq lagu abuuray inay wax caabudo haddaad ilaahay caabudi weydid waxaad caabudaysaa waxaan ilaah ahayn ama hawadaadaad caabudaysaa ama cid kalead caabudaysaa qofku ma joogi karo inuu wax caabudayo mooye haddaba marka allihii subxaana qaadirka ahaa caabud oo cibaadada ku dadaal marka waxaa loo baahan yahay inaad cibaadada aada iyo aada ugu dadaashid weliba cibaadada adigoo calaa cilmin wa basiira u samaynaya yaynan ku mashquulinin shawaaqilka guriga mashquul ha ku noqonin hawsha guriga ukhti fillaah adoo hawshaadii guriga wata oo ilmahaagii tarbiyeynaya ayaa la rabaa cibaadada ilaahay inaad waxa weeye ka soo baxdid salaada xilligeedii inaad tukatid adiga oo ku tukanaya weliba waxa weeye naftaada oo aada iyo aada u degan oo waxa weeye salaadii aad tukanaysid garanaya idaafi keliya oo salaada iga rid ma aha waa inaad salaadii u tukataa si idminaana oo aad qiraa'ada aada akhriyaysid aada garanaysid oo aad ka fekeraysid waxa weeye qur-aanka aad akhriyaysid iyo tasbiixda iyo adkaarta ku soo arooreysa salaadii calaa cilmin wa basiira adigoo u tukanayo cilmi u leh kabacdi markaad salaadii tukatid waxaa aada iyo aada u wanaagsan waxa weeye inaad adciyada la timaadid tasbiixda soddon iyo saddex jeer taxmiidda macnaha subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah allahu ak walaa ilaha ila allah allahu akbar inaad aada iyo aada u tasbiixsatid oo la timaadid ayaa aad iyo aad u wanaagsan adkaarta bacda asalaa inaad aayad kursida akridid bacda asalaa waayo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam man qara'a aayat alkursi waxa weye fii duburi asalaa qofkii salaada marka uu tukado ka bacdi markaa aayad kursida akriya jannada kama mancinaya ila almowt jannada waxaa ka xiga geeri un mar haddaad dhimatid aad daa'imtidna inaad salaad walba oo aad tukatid aada aayad kursida akridid waxa weeye jannada ayaad horey ka gelaysaa biidni illaah in sha allahu tabaaraka wa tacaala haddaba marka arrintaasi aad iyo aad u wanaagsan qofku markuu cibaadada samaynayo inuu kabacdi markuu cibaadadii sameeyo oo salaadii tukado uu la yimaado markaa adkaar iyo wanaag nebiga calayhi salaatu wasalaam laga dhaxlay oo naftiisa ku taskiyeeyo oo naftiisa aad iyo aad ugu wanaajiyo waayo marka uu tasbiixsanaysid oo ilaahay hufaysid subxaana allah aada leedahay walxamdu lilah wallahu akbar waa inaad ku fekertaa allihii subxaana qaadirka iyo cadamadiisa iyo waxa weeye tasbiixda iyo wanaagga aada samaynaysid haddaba marka gabadha qofka muslimkaa daa'iman isagoo si kasta u dadaalaya oo wax walba oo wanaaga la imaanaya haddana akhdaa waa ka dhici karta waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam kullu ibni aadam khada wa khayr alkhadaa'ina tawaabuun waxa weye qofku khalad wuu gelayaa walaa shakka waxa weye lagama fakan karo qofku khalad wuu ku dhacaya marka mar walba akhdaada kaa dhacaysa waxaad ku badbaadinaysaa ood ku dhaqaysaa attawba towbadda ayaa u degdegaysa waayo shaydaan baa inagu taxalluqa oo doonaya inuu qofkii dariiqa ka tuuro qaala allahu tacaala ina aladiina ataqow idaa masahum daa'ifun min ashayطaani tadakkaruu faidaa hum mubsiruun kuwa ilaahay ka cabsanaya taqina waxaa la yidhaahdaa qofkii laba arrimood laga helay laba arrimood ayay taqwadu ku dul wareegtaa i'timaaru awaamir illaah waijtinaabu nawaahiih inaad wax walba oo ilaahay ku amray la timaadid wax walba oo ilaahay kaa nahayena bannaanka ka martid taas ayaa taqwo la yidhaahdaa ikhwaanii fillah haddaba marka kuwa ilaahay ka baqay sifaadkooda waxaa ka mid a ma aha inay macsuumiin yihiin oo waxa weye qofku mar hadduu taqi noqday waa macsuum ma aha macnaheedu waxa weeye qofkii waa taqi oo ilaahay buu ka baqayaa laakiin khalad waa ku dhici karaa oo qofku waa khaldami karaa laakiin maxaa loo baahan yahay shaydaankii markuu kaa qaalib noqdo oo waxa weeye uu xumaan kugu rido isla markaba inaad garatid inuu shaydaan ku taabtay oo shaydaan uu dhibaato kugu sameeyey tadakkaruu marka inaad fakertid oo dib u soo noqotid oo isxusuusatid oo tiraahda war maxaa laguu abuuray maxaa adduunka laguu keenay maxaa waxa weeye ku anfacaya taas ayaa loo baahan yahay ood mar walba iimaankaaga iyo caqiidadaada iyo waxa weeye xusuusta rabbi aad tajdiidisid oo waxa weye dikriga ilaahay aada laasimtid haddaba gabadha muslimadaa oo taqiyadaa ilaahay ka baqaysa waxay daa'iman kaalmaysanaysaa inay waxa weeye cibaadada ilaahay iyo diinta ilaahay inay nafteeda ku taskiyeyso oo ay la timaado waxa weeye wixii anfacaya wixii dhibaato u geysanayana bannaanka ay ka marto asbaabta aada u wanaagsan oo waxa weeye gabadha muslimadaa anfacaysa waxaa ka mida qodobka labaad aynu ku soo qaadayno takhtaaru waxay dooranaysaa alrafiiqata asaalixa saaxiib saaxiibad wanaagsan bay dooranaysaa qofka bilow-aanigaahi daa'iman waxa weeye saaxiib buu leeyahy saaxiibka waxaan ka wadnaa macnaha qof uu ku kalsoon yahay oo la sheekaysanayo oo ay waxa weeye intaa daa'iman waktigooda wada qaadanayaan haddaba qofkii kama maarmayo oo waa fitro bilow-aadmiga ku abuuran qofku inuu saaxiibo leeyahay haddaba gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa inay doorato gabadha wanaagsan oo diinteeda iyo akhlaaqdeeda iyo waxa weeye dhowrsanaanteeda ay kaga dayanayso wixii wanaaga ma aha mid xun inay saaxiibad ka dhigato haddaba marka waxay dooranaysaa mid wanaagsan waxay kaloo laazimaysaa watalzimu majaalis aliimaan ay majaalis adikri meelaha muxaadaraadka iyo waxa weeye diinta lagu baranayo waxa weeye cilmiga lagu faafinayo laisku xusuusinayo aakhiro ayay tegaysaa masaajidka ilaahay bay laazimaysaa haddaba markaa waxaynu nini daa'iman qofku waxa uu leeyahay saaxiibo oo gabadhii ka maarmi mayso gabdha ay waxa weeye wada sheekaystaan ama waxa weeye ay waktigooda wada qaataan ka maarmi mayso oo ma aha inaynu odhanayno gabadha guriga ha joogto yay guriga ka soo bixin yay qofna la hadlin yay qofna la xiriirin waxaasi suurtagal ma aha oo guluwi bay noqonaysaa haddaba marka see baynu isku waafajinaynaa haddaynu u baahannahay oo aynu nidhi gabadhii kama maaranto inay saaxiibo yeelato aynuna leenahay kama maarmayno inaynu iska ilaalinno wixii gabadhii kor u gabadhii ka qaribaya diinteeda haddaba marka arrinta noocaasa si aan gabadhii diinteediina uga qarimin iyadiina ay u hesho dad wanaagsan ayaa waxaa loo baahan yahay inay doorato gabdho aada u wanaagsan oo ay diinteedii waxa weeye kala nabad ku nabadgelayso kama qaala shaacir can ilmar'i buu yihi laa tas'al wasal can qariinihi fakulu qariinin bilmuqaarani yaqtadi qofka waxay yidhaahdeen carabtu ha weydiinin qofka dabeecadiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa isaga laakiin waxaad weydiisaa saaxiibkii horta fiiri intaadan isaga fiirin oo aadan dhaqankiisa iyo dabeecadiisa fiirin horta waxaad fiirisaa yuu la saaxiibya almar'u calaa diini khaliilihi buu yihi nebigu qofku qofkuu la saaxiibka yahay hadday gabadhu la saaxiib tahay gabdho waxa weeye aroosyada aadaya oo waxa weeye xumaanta ka qeybgelaya oo waxa weeye meelaha xunxun tegaya si kasta oo ay u taraado anigu wadaad baan ahay aakhirka iyagay la mid noqonaysa waayo deriskaa soomaalidu waxay dhahan deriskaa marna waa ku diintaa marna waad ku dayataa marna waad ka daraataa qofka deriska haddaad marka hore xumaantiisa la yaabtid oo aada isaga dhex jirtid hadhow aakhirkaadna waa ku dayanaysa haddaba markaa iska ilaali ukhti fillaah qofka aada la saaxiibaysid oo waxa weeye gurigaaga imaanaya oo aada gurigiisa tegaysid ood la sheekaysanaysid waa inaad fiirisaa akhlaaqdiisa iyo diintiisa hadday gabadha gurigaaga kuugu imaanaysa oo kula sheekaysanaysa ayna diinteedu hagaagsanayn oo aynan xijaabkii wadan oo aynan ilaahay ka cabsanaynin waa inaad ogaataa inay waxa weeye adigana ku duubsanayso oo khatar ku gelinayso maxaad marka u baahan tahay mid aad diintaadana ku nabadgeshid iyadana waxa weeye wanaag ka faa'idid ayaad u baahan tahay wa qaala shaacir isaga oo ka hadlaya qofku sida uu waxa weeye hadduu dad wanaagsan la saaxiibo inuu qof wanaagsan noqonayo wuxuu yihi biish bicishratika alkiraami tucaddu minhum haddii aad la dhaqantid ood la joogtid dadka wanaagsan iyaga ayaa lagugu tirinaya waayo sababtu waxa weeye qofkii hadduu dad wanaagsan la socdo waxaa la odhanayaa qofkaasi waa qof wanaagsan waayo dadkaa wanaagsan ayuu la socdaa amaa haddii aad daa'iman la socotid dad xun waxaa lagugu tirinayaa iyaga oo majaalistooda iyo meesha aad joogtid iyo la socodkooda iyaga ayaad ka mid noqonaysaa wuxuu yidhi idaa kunta fii qowmin haddii aad la joogtid buu yidhi dad fasaaxib khiyaarahum waxaad la saaxiibtooda dadka dadka ugu wanaagsan la saaxiib walaa taxsib alarda ha la saaxiibin walaa tasxab alarda ha la saaxiibin kuwa xun fatardaa maca arida maca arida markaasaad adiguna la mid noqonaysaa oo dhibaatadii iyo mashaakilka ay ku dhaceen oo kale ayaad adiguna ku noqonaysaa dadkii xumaayoo kale aad la mid noqonaysaa haddaba iska ilaali ukhti fillaah inaad la saaxiibtid dadka xun bal waxaad ku dadaashaa inaad la saaxiibtid gabdhaha wan wanaagsan oo aad ka faa'iidaysid taqwada iyo xusuusta ilaahay oo waxa weeye muxaadarooyinka kuu kaxaynaya oo masaajidka ilaahay kugu boorinaya oo casharka kugu boorinaya oo waxa weeye aad ka faa'iidaysid wixii khalada markii ay arkaanna kaa nahyinaya wixii wanaagana kugu sii boorinaya kuwaasaa la rabaa inaad saaxiib ka dhigatid oo aad la socotid oo waxa weeye aada la sheekaysatid haddaba marka waxaa kaloo muhiim jiddana inaad laazim inay laasimto gabadhu waxa weeye masaajidka ilaahay iyo muxaadaraadka iyo meesha cilmiga iyo diintu ka socoto waa muhiim jiddan weeye waayo sababtu waxa weeye qofku si kasta oo uu diin u yaqaano ama si kasta u wanaagsan yahay haddii uunan majaalista khayrka ka qaybgelin waxa weeye qalbigiisu waa daciifaya iimaankiisu daciif buu noqonaya waayo wanaag badan baa ku jira oo nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu inoogu sheegay oo weliba xataa uu ka yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ina lilahi malaa'ika ilaahay malaa'ig buu leeyahay sayaaxiina fi lardi dhulka iska wareegaya yaltamisuuna waxay raadinayaan kuwa malaa'igta ahi waxa weeye majaalisa dikri meelaha dikriga ilaahay lagu hayo cilmiga lagu baranayo ilaahay lagu xusayo kitaabka qur-aanka lagu akrinayo sunnaha nebiga lagu baranayo ayay raadinayaan markay helaan ayay isku yeeranayaan markay yimaadaan meel digrigii ilaahay lagu hayo digriga waxaa la yidhahdaa wax walba oo ilaahay raalli ka yahay oo diintiisa markaasay isku yeeranayaan markaasay hareeraynayaan ilaa iyo waxa weeye naxariistii ilaahay halkaa kusoo degto rabbigii subxaana qaadirkaana u dembi dhaafo dadka halkaa jooga oo rabbigii subxaana qaadirkaa u dembi dhaafo haddaba marka majaalisu dikri aad iyo aad bay wa wanaagsan tahay naftaa lagu taskiyeeyaa ruuxdaa lagu dhisaa daacada ilaahay baa lagu bartaa waad aragteen markii muxaadaro la dhegaysanayo waxaad muxaadaradii wanaag baad ka faa'iidaysaa dikri baa laguu sheegayaa xumaantii baa lagaa nahyinayaa taasaa loo baahanyaa marka siday saxaabadaba uga sugnaatay inay xilliyada qaarkood iyagu naftooda ay is oran jireen tacaal nu'minu birabbina saaca kaalay aynu meel yar fadhiisanno oo aynu ilaahay rumayno oo aynu isxusuusinno aakhire aynu isxusuusinno kamaa qaala mucaad radia allahu canhu mucaad ibni jabel man huwa mucaad ibni jabel waad wada garanaysaan mucaad ibni jabel radia allahu canhu waa daacigii nebigu yaman u diray waa ninka ugu cilmi badnaa saxaabada oo waxa weeye caalim hadihi alumma oo nebigu ku tilmaamay inuu mucaad imaan doono aakhiro isagoo culummadoo dhan hogaaminaya isagoo culummadoo dhan ka horeeya oo waxa weeye ay culummadoo dhan isaga daba socdaan caalim haadihi lummu ahaa waa ninkii yaman loo diro daaciga ahaa oo waxa weeye diinta allihii subxaana qaadirka ilaahay ugu gargaaray waxaa ka sugnaatay sida imaamu albukhaari uu warinayo tacliiqa uu ku warinayo inuu mararka qaarkood oran jiray raggii saaxiibadiisaha raggii la joogay oo waxa weeye shaqada iyo hawsha ay wada hayeen markay mashquulaan inuu oran jiray ijlisuu bina nu'minu saaca ina fariisiya aynu wax yar ilaahay xusuusanno aynu digri samayno aynu rabbigii subxaana qaadirka ahaa rumayna wax yar ay rumayntaa macnaha ay nasdaadu iimaanan iimaan aan siyaadsanno oo waxa weeye taqwada ilaahay iyo cabsida ilaahay iyo digriga aynu iimaan siyaadsanno laakiin awalba mu'miniin bay ahaayeen ee ma ahayn inay maaragtay ay hadda ilaahay rumaynayaan awal bay ilaahay rumeeyeen laakiin muxuu raadinayaa nasdaadu iimaanan nu'minu bisaaca ay nasdaadu iimaanan iimaan aynu siyaadsanno oo aynu aakhiro isxusuusinno oo aynu wax yar rabbigii subxaana qaadirkaa aynu xusuusanne ina fariisiya sidoo kale waxaa la yihi cumar ibn khadaab radia allahu canhu isagoo aad garanaysaan taqwadiisa iyo salaaxiisa iyo wanaagiisa inuu mararka qaarkood inuu waxa weye intuu shaqadii iyo wixii ka dhex baxo oo keligii gaar u baxo inuu waxa weeye uu markaa naftiisa isweydiin jiray oo fiirin jiray oo waxa weeye uu naftiisa xisaabin jiray ilaa laga dhaxlay uu ka yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu inuu raggiisa intay wada fadhiistaan ohan jiray kaanaya aynu waxa weye ilaahay isxusuusine haddaba waxaa loo baahan yahay meelaha muxaadarooyinka iyo dacwadu iyo diintu ay ka socoto inuu qofku daa'iman waxa weeye uu laazimo oo dalabulcilmi uu sameeyo ayaa loo baahan yahay oo naftiisa taskiyeeyo allihii subxaana qaadirkaana waa inoo caddeeyey qad aflaxa man zakaaha wa qad khaaba man dasaaha qofka naftiisa taskiyeeya oo waxa weeye ku tarbiyeeya siduu waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka ahaa iyo waxa weeye uu uga baqi lahaa oo ilaahay ugu xiraan lahaa qofka naftiisa ku tarbiyeeya taskiyatu nafsina waxa weeye wixii ilaahay ku amray inaad la timaadid wixii ilaahay kaanaya inaad banaanka ka martid oo dariiqii xaqa ahaa aad ku toosisid nafta waqad khaaba man dasaaha amaa qofka naftiisa xabaalay oo waxa weeye naftiisii halaagay waa midka waxa weeye hawadiisa raacay qofka hawadiisa raacay weeye qofka nafta dasiga ku sameeyey oo naftiisii baabi'iyey oo waxa weeye xumaanta naftiisii intay iska raacday ina nafsa laamaaratun bisu iska dabagalay markaa haddaba gabadha muslimaddaa waxaa loo baahan yahay inay doorato dad aad u wanaagsan oo ay kaga dayanayso diinteeda kama qaala tacaala wasbir nafsaka isagoo nebiga la hadlaya calayhi salaatu wassalaam ayaa ilaahay waxa uu ku yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tudic man agfalna qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furda allihii subxaana qaadirka ahaa nebiga awaamirtaanu siiyey ku sabir ilaaliya naftaada ku sabir sii oo la joog kuwa ilaahigii subxaana qaadirkaha baryaya kuwa ilaahay caabudaya kuwa diintooda ku dhaqmaya oo mu'miniinta kuwaa la joog baali aayaddan sababay ku sheegaa culamadu waxay dhahan sabab nusuul bay lahayd bacda nimankii qurayshta ahaa oo madaxda ahaa ayaa qaarkood waxay ku yidhaahdeen nebiga waanu ku imaan lahaynoo hadde waanu kula hadli lahayn waa kula fadhiisan lahayn laakiin kuwaa ducafada oo waxa weeye masaakiinta oo waxa weye raggii mu'miniinta ahaa oo waxa weeye maka joogay kuwaasaa kula joogo kuwaa ma rabna annaga inaanu meel wada fadhiisanno markaasa allihii subxaana qaadirka ahaa aayadaha nebiga kusoo deji ku sabir baa la yidhi oo naftaada la joog oo waxa weeye kuwa admacooda ahow oo la jir kuwa ilaahay baryaya oo ilaahay caabudaya subax iyo galaba oo maxay doonayaan wejiga ilaahay bay doonayaan ay ilaahay inuu ka raali noqdo oo wejigiisa aakhira ay arkaan oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirkaa uu jannada geey ayay doonayaan kuwaa ha dhaafin ba la yidhi kuwa meel kale ha aadin haddaba marka aayadda waxaynu ka qaadanaynaa dadka wanaagsan inaad macooda la ahaatid laakin ikhwaanii fi llah wa akhawaatii fi llah dadka wanaagsan laftigooda waa inaad fiirisaa kuwa wanaagsan waa kuwe ma aha qof walba oo aad aragtay oo diin sheegaya inuu wanaagsan yahay dadkii ahlubidac baa maanta ka buuxa diintiibuu kuu sheegayaa kitaabka iyo sunnahan kuu hayaa buu ku leeyahay bidcuu kaa buuxinaya markaad aragtidna waxaad leedahay wallaahi ninkaani waa nin aada u wanaagsan oo daahirkiisa waxaad moodaysaa inuu waxa uu sheegayo ay wanaag tahay nebiguna waa inooga digay oo waxa weeye khawaarij iyo kulligood ha ku gadsoominna baa la yidhi oyay ku kedinin salaadooda iyo diintooda laakiin maxaa marka qofkaynu raacayno oo dadka aynu macooda ahaanayno oo aynu la jirayno waa kuwe waa kuwa raacaya dariiqii salafu saalix ridwaan ullahi calayhim itibaacu alkitaabi waassunna calaa fahmi asalafi asaalix saxaabadii iyo waxa weeye taabiciintii waman tabicahum biixsaan kuwaa dariiqooda kuwa maray ayaynu raacaynaa oo macooda ahaanaynaa waa qof walba oo maanta dadka ugu yeeraya kitaabka iyo sunnaha calى fahmi salaf الsaalix waa dariiqatu salafiya waa calaa fahmi salaf الsaalix dariiqadaa qofka haysta rag iyo dumarba kuwaasaynu macooda ahaanayna oo la jirayna oo diinta la baranayna oo dariiqooda aynu qaadanayna amaa qofkii wax kala wata oo bidco iyo taxasub iyo dhibaato iyo mashaakil kale hoosta ku wata bannaankaynu ka maraynaa waayo sababtu waxa weeye wax walba oo bidcaa oo diintan lagu soo daro noocay doontaa ha aatee khasaare iyo halaag ayay qofka dhaxalsiinaysa qodobka saddexaad tuksiru waxay badinaysaa gabadha mu'minadda min tardiidi asiyaq waaladciyati alma'huura waxay badinaysaa adciyada ma'huurka ah ducooyinka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday wa mima yuciinu almar'a almuslima calaa taqwa calaa taqwiyati ruuxiha waxaa gabadha muslimadaa ku caawinaya inay nafteeda rag iyo dumarba waa isla mid inuu qofku naftiisa uu waxa weeye ku xoojiyo inay badiso oo xifdido adciyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam camal walba oo uu samayn jiray aad iyo aad waxa uga sugnaaday adciye aada u fara badan bal tusaale haddaynu soo qaadanno adciyada nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu guriga ka baxayo nebigu adciyuu samayn jiray oo markuu soo galo adciyuu samayn jiray bal u fiirso cuntada markii la cunayo adciyo weeye oo marka la la la dhammeeyo waxa weeye waa waa duco oo markaad maro cusub xiranaysid waa duco oo markaad seexanaysid waa duco oo markaad soo toostid ducaa ku soo aroortay haddaba markaa qof wal wax walba oo nebigu ducooyina oo uu sameeyey inaad qeyb ka xifdidid oo waxa weeye aad inta kuu fududaata intaad xifdidid aad ku dhaqantid baa aada u wanaagsan kutubta aad iyo aad looga qoray oo ducooyinka aad u raadsanaysid aad iyo aad bay u badan yihiin waxa weeye waxa u wanaagsan kitaabkan yarkaa ood meel walba u qaadan kartid xusnulmuslim oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan oo adkaarta aad iyo aad u fara badan uu ku keenay shiiku oo waxa weye aad iyo aad u kooban qofkii raba tawasuc iyo waxa weye inuu si fiican usii akriyo waxaa ka mid a alkalima ayib oo waxa weye isagana aad iyo aad u wanaagsan waxaa kaloo kaloo ka mid a kitaabka aladkaar lilimaam annawowi raximahu llah oo aad iyo aad kitaab weyn weeye adkaar aad u fara badan ayuuna ku keenay inkastoo axaadiis daciifa ku jiraan oo la rabo qofku inuu iska ilaaliyo axaadiista daciifka camalulyawmi waleyla ka mid a oo weliba uu tahdiib ku sameeyey oo ikhtisaariyey asheikh cali xasan alxalabi raximahu llah min kibaari dalabati sheikh alalbani raximahu llah oo waxa weye aad iyo aad kitaab u wanaagsan weeye oo waxa weye camalulyawmi waleyla aad iyo aad buu u fiican yahay haddaba markaa adkaarta inuu qofku intuu barto u waxa weeye markii aad wax samaysidba aada rabbigii subxaana qaadirka ahaa ku shugridid cuntadii baad cunaysaa bismi illaahi baa tir markaad dhammaysid alxamdu lilah alxamdu lilah aladi adcamanii hada wa razaqanii min gayri xawli mini walaa quwa adkaartaasoo dhan marka markaad akridid mid walba waxay kutusaysaa inaad rabbigii subxaana qaadirka ahaa u shugrinaqaysid oo waxa weeye ilaahay ku xiran tahay oo haddii aad mathalan markaad guriga ka baxdid allihii subxaana qaadirka aad tala saaratid oo ilaahay magan geshid shaydaankii oo dhan waa kaa cararaya laakiin haddii aadan marnaba waxba samaynin ee iska socotid oo hawadaada iska raacda waa dhibaato gurigii markaad soo geshid haddaadan bismillaahi oran shaydaankii waa kula soo gelaya boos iyo meeluu seexduu kaa helaya hadow cuntadii haddaadan bisinka u qaban waa kula cunaya waxaasoo dhan marka saad uga badbaadid allihii subxaana qaadirka ahaa waxa uu ku diyaariyey waxa weeye calaa lisaani rasuulihi adciyadaa faraha badan inaad ka magan geshid shaydaanka oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka aad ku xiraatid haddaad marka saas samaysidoo ilaahay saa ugu xiraatid oo aad iyo aad ugu dadaashid adkaartaa faraha badan qofkii markaa wuu guulaysanayaa naftiisana markaa wuxuu noqonaysaa naf daa'iman ilaahay ku xiran dariiqi xaqaha ku xiran oo waxa weeye markaa aad iyo aad u wanaagsan haddaba gabadha muslimadda oo taqiyaddaa oo ilaahay ka baqaysa ilaahayna waxaan ka baryaynaa gabdhaheen oo dhan inuu ilaahay ka dhigo kuwa mutaqi taqiyaada oo ilaahay ka cabsanaya waxay aad iyo aad ugu dadaalaysaa adciyada ma'tuurkaa oo nebiga ka sugnaaday inay wixii ay ka xifdin kadha ay ka xifdido wixii ay kaga dhaqmi kadha ay kaga dhaqanto oo waxa weeye kutubtaa yaryarkaa inay aad iyo aad waxa weeye calal aqali kitaabka yarkaa oo xusnu muslim inay aad iyo aad uga faa'iidaysato haddaba marka gabdhaha mucaasiraadka oo waktigan hadda jooga casrigeennan aad iyo aad baynu ugu baahan nahay arrimaha noocan oo kale khaasatan inaynu nafteenna tarbiyayno khaasatan dadka qurbaha jooga oo adduunka iyo hawada dhex dabaalanaya waad u jeedaan waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay xadiis saxiixa oo imaamu muslim uu warinayo iyo kayrkiiba wuxuu yidhi idalactu waxaan daawaday buu yidhi oo aan arkay annaar naarta ayaan arkay dalactu fi nnaari fara'aytu waxaan ku arkay buu yidhi akthara ahlihaa annisaa say u badan yihiin dadka ahlu naarka waxaan arkay inay yihiin dadka dumarka waa la weydiiyey nebiga calayhi salatu salaam gabar baa weydiisay maxaan u noqonay rasuulka ilaahayow tugfirna allacna buu yidhi wa takfurna alcashiira ragga ayaad ku kufridaan wanaagga idiin sameeyaan aad kaga abaaldartaan lacnadana waad badisaan ereyga xun haddaba marka maanta waad u jeedaan adduunka dadka qurbaha yimidna waa arkeen waxa weeye dhibaatada iyo mashaakilka dumarkii ku dhacay meel walba dhibaatada iyo mashaakilka yaalla maxaa lagaga badbaadi karaa qofku inuu diinta ilaahay ku xiraado oo dariiqa xaqaa uu qabsado oo waxa weeye adduunyadan wax yar baad noolaanaysa adduunyadan wax yar baad noolaanaysa saxaabadu waxay odhan jireen iyo selafkuba xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war intaan adiga lagu xisaabin naftaada xisaabi bal isweydii waxa alla waxa aad maanta samaynaysid amaama allah markaad soo istaagtid oo ilaahay hortiisa aad soo istaagtid waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixuu ku yidhi oo bukhaari iyo muslim ba warinayaan maa minkum min axadin qof idinkayda ka mida ma jiro ilaa sayukallimuhu rabbu ilaahay buu la hadlayaa oo hor istaagaya rabbigii subxaana qaadirkaa baa lagu soo hor istaajinayaa rag iyo dumarba laysa baynahu wa baynahu turjumaan cid kaaga turjumaysa male adiga iyo allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa waxa weeye laydin kala baxaya cid kaaga turjumaysaa ma jirto fa yanduru wuxuu eegayaa aymana minhu dhinaciisa midig buu eegaya falaa yaraa ilaa maa qaddam wuxuu hormarsaday unbuu arkaya dhinaca bidix buu eegayaa falaa yaraa ilaa maa qaddam wixii uu hormarsaday unbuu arkaya hortiisuu eegayaa markaasuu falaa yaraa ila annaara tilqaa'a weji naartii ayaa hortiisa qofka saa loo soo dhigaya haddaba naarta maanta aad aynu aragnay oo dadka yarkaa aynu farteenna u dhoweyn karin oo toddobaatan jeer lasii laban jibaaray oo aad iyo aad u u kulul ayaa hortaada lasoo hordhigaya haddaba naftaada ka cabso ukhtii fillaah ittaqu nnaara walow bishiqi tamra buu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam war nafteenna waxaynu ku badbaadin karnaa oo aynu kaga badbaadin karnaa naar iyo dhibaato inaynu dariiqii ilaahay inoo inoo inoo jeexay aynu marno oo aynu kitaabka iyo sunnaha ku dhaqanno qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii wa subxaana allahi wama ana min almushrikiin haddaba ikhwaanii fillaah waxaan idiin dardaarmayaa nafteyda iyo idinkaba inaynu rabbigii subxaana qaadirkaa ka cabsanno oo aynu laasimno taqwada ilaahay oo rabbigii subxaana qaadirkaa meel walba aynu joogno aynu ka cabsanno kuna dhaqanno diinta insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas ayaan caawa ku joojinaynaa baabka xigay ayaa bilaabmaya wuuna dheer yahay oo hadda ma bilaabi karno insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa ayaan ku joojinaynaa marka haddii rabiidno caawa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin